mas-uuliyiinta booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada waxay ka bixiyeen nin lagu tuhmayay inuu geystay dil wadareed oo ay qabteen ciidamada booliiska waxaa mas-uuliyiintu ay ka hadleen qarax xalay ka dhacay sidoo kale magaalada muqdisho haddaba wariyaha v o eda xasan kaafi qoyse ayaa warbixintan noo soo diray afhayeenka ciidanka booliska sadiiq aadan cali ayaa v o a uga waramay qaabka uu dilkani u dhacay iyo sida uu u baxsaday eedeysanahan aweys cusmaan cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo muwaadin soomaaliyeed ah ayaa sideedii bishii julaay laba kun iyo labaatan abbaara tobankii iyo bar fiidnimo ayuu tabeelaha sheekh ibraahim oo ka tirsan deegaanka garas baalley wuxuu dilwadareed ugu geystay dad xididkiisa ahaa oo arrimo familia ama familiyaare ama qoys qusaysa markii hore kiis ka bilowday ayuu dilkaas ku geystay kadib marka uu dimaashidiis dilay ayuu reerkii oo haddana tacsi u joogta kusoo laabtay si dhuumalaysi ah iyuu mar kale rasaas huwiyey ciidanka boliiska soomaaliyeed hogaanka baarista dembiyada c i d iyo qeybta boliiska gobolka banaadir ayaa ka howlgalay iyadoo markiiba meesha lagu baxay aweys hadee nin dambiile ah oo gacanku dhiigle ah oo fal geystay sharciga dhankiisana eedaysana ka ah uu ahaa waa baxsaday aweys iyadoo lagu raajoogo baaristiisii kiiska ay socoto ayuu tabihii aan isticmaali jirnay ka baxsaday wuxuu isku dayey in uu magaalada ka baxo si uu u ahaado qof aan wax dembiya lahayn aweys waa baxsaday laakiin step by step waxaan la soconay meelaha aweys uu marayo iyo meesha uu joogo nasiib wanaag aweys wuxuu tegey magaalada gaalkacyo caasimada galmudug dowlad goboleedka galmudug dhanka galmudug oo ah gobolka mudug aan ka wadaa dhanka galmudug oo ah aweys ciidanka oo iskaashanayay ayaa warbixintaas gacansiinta ah weydiistay sidaas ayaa boliiska dowlad goboleedka galmudug ee ciidanka boliiska soomaaliyeed lagu ogeysiiyey in aweys uu baxsad ku yahay magaalada gaalkacyo ciidanka ayaa ka howlgalay afhayeenka ciidanka booliska ayaa sidoo kale sheegay in toddobiiyo tobankii bishan ciidamada booliska magaalada gaalkacyo ay gacanta ku dhigeen aweys cismaan cabdi islamarkaana shalay loo soo wareejiyey xarunta dembi baarista ee c i d toddobiiyo tobankii bisha julaay oo laba kun iyo labaatan ayaa gacanta lagu soo dhigay abbaara lixdii subaxnimo aweys oo saldhigga booliiska magaalada gaalkacyo la keenay waxbaa laga su-aala weydiiyey kiiskii intii uu ka geysan karay oo qiraal iyo wixii la halmaalo halkii ku sameeyey waa lagu xaqiijiyey in ninkii la raadinaya uu ahaa aweys isagii buu noqday sidaas daraaddeed sida khawaaniinta iyo shuruucda ciidanka booliiska soomaaliyeed u taalla ay qabaan aweys waxaa loo soo qaaday magaalada muqdisho oo ah jirsoonihii uu dembiga falka dilka ku geystay sidaas daraaddeed waxaa shalay oo sideed iyo tobankii bisha ah la keenay magaalada muqdisho ee hogaanka baarista c i d da halkaas oo aweys baaristiisii lagu dhammaystirayo oo ay ku socoto ugu dambayntii sadiiq aadan cali ayaan weydiiyey tirada guud ee uu dilay eedeysanahan laga soo qabtay magaalada gaalkacyo iyo xilliga la filayo in cadaaladda la hor keeno aweys wuxuu sameeyey hadda waa noo eedeysane ilaa iyo inta maxkamadda awoodda ule ay ku xukumayso in uu yahay dembiilihii falka lagu eedeeye galay wuxuu noo ahaan doonaa eedeysane kiiskiisana baaris baa ku socota aweys sideedii bishii julaay ayuu dilkaas geystay dadka aweys uu dilay oo isku qoyska ahaa oo xididkiisa ahaa waa ilaa shan qof laba caruur tahay iyo saddex qof oo waaweyn dadka uu dhaawacay aweys oo isla kiiskaas uu ku dhaawacayna iyagana waa shan kaleeto qof uun dhaawiciisa fududaa ayaa ka bogsooday ka kacay laakiin afartii kale waxay u yaalaan isbitaalada magaalada muqdisho lagu dabiibayo halka shantii kale ee dhimashada ahaana la aasay marka wadarta guud dadka aweys gacantiisu gaartay waa shan qof oo dhimasho ah iyo shan dhaawaca marka goormaa laga yaabaa in aweys maxkamad lasoo saaro cadaaladda la horkeeno
waxaa waxaa xukumaya aweys relative issueska la xiriira kiiskas inta ay ciidanka boliiska soomaaliyeed oo gacanta ku haya baaristiisa ay kasoo gabagabeynayaan unbay ku xirnaanaysaa aweys dabadeed waxaa la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh halkaas oo go-aan sharciga uu kasoo bixi doono wixii lagu xukumo aweys dhinaca kale qarax miino ayaa xalay ka dhacay isgoyska taleex ee magaalada muqdisho kaasoo sida la sheegay lala damacsanaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga cabdinaasir saciid muuse waana uu ka badbaaday wasiir ku-xigeenku waxaana qaraxaasi ku geeriyooday ilyaas maxamed cabdikariin oo ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho